Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Somalilan Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa agab caafimaad kala wareegay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. Munaasabadda agabkan lagu kala wareegayay ayaa waxaa ku sugnaa madax ka socotay Hay-adda Caafimaadka Adduunka, madaxda Wasaaradda Caafimaadka Somalilan iyo madaxda maamulada cisbitaalada Somalilan. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Somalilan Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa ka warramaya agabkan iyo baahiyaha ay u qabeen.
daawooyinkan maanta oo runtii xoogga aan ku saarayno qalabka ama shaybaadhada amba ha noqoto shaybaadhada lagu ogaado xumadda ama daanka fiifarka ama shaybaadhada lagu ogaado xanuunada ay ka mid yihiin shubanka iyo shuban biyoodka ama dhinacyada kale ee xanuun dilaacyada sidii wax looga qaban lahaa waxay hay-addu maanta nagu wareejinaysaa dawooyin kala duwan oo ah dawooyinkaa dhabarkayga yaalla oo iskugu jira agabkii shaybaarhka iyo dawooyin intaba oo aanu doonayno inay maantaba amba wiigan gudihiisaba ay gaadhaan oo sida ugu dhaqsaha badan loo qaybiyo oo ay u gaadhaan meelihii loogu talagalay waxaan u kala qaybin doonaa magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka oo ay ugu horeeyaan magaalooyinka burco boorama berbera hargeysa eeri gaabo muxuu ahaayey magaalooyinka kale ee waaweyn sida caynaba iyo gabiley oo dhammaantood la geyn doono shaybaadhadan iyo daawooyinkan intaba ujeeddada aan ka leenahay weye waxaa weeye si si dhab ah loogu ogaado outbreegyadaa jira sidii loo xaqiijin lahaa waxaa kaloo iyaduna ka mid ah in daawooyinka aan la wareegayno wax lagaga qabto xanuunada xumadda ee jirta malariyada jirta malnutritionka jira ama nafaqa darrada jirta iyo dhammaan wixii xaalado caafimaad ee uu soo waajaha cusbitaalada waaweyne dalkaba waxaanu ka mahad celinayaa hay-adda w h o wada shaqeynta ballaaran ee ay la leedahay wasaaradda waxaan odhan karaa bishiiba hal mar baanu halkan isugu nimaadnaa oonu la wareegnaa agab caafimaad oo isugu jira daawooyin iyo qalab labadaba waxaanan ku dhiiri gelinaynaa hay-adda w h o inay sii wado wada shaqeynta ballaaran ee ay la leedahay wasaaradda horumarinta caafimaadka sida ay noo sheegtay hay-addu waxaa kaloo jiri doona khubrooyin iyaguna iman doona dalka oo baari doona xanuunada emergencyga ay ka mid yihiin xanuunada shuban biyoodka sidii sourcekiisa loo ogaan lahaa gaar ahaan degmada burco sidii loo hubin lahaa halka sourceku uu ka jiray iyo booramaba waxaa kaloo iyaduna iman doonta khubro nagala shaqeyn doonta dhinaca xanuunada faafa ee ay ka mid yihiin hebatites b ga oo iyagana siyaasad iyo istaraatijiyad mustaqbalka lagaga hortago loo loogu sameynayo si kastaba agabkan caafimaad ayaa qorshuhu yahay in maalmaha soo socda la geeyo cisbitaalada degmooyinka somalilan